aada iyo aada ugu faraxsanahay runtii barnaamijkan oo ah barnaamij muhiim ah oo qiimo weyn ugu fadhiya ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda puntland aynu inagu wakiilka ka nahay barnaamijkan aynu ognahay inuu hadda adduunkana muddo kusoo jiray dhibaato weynna uu ku hayo markii ugu horeysay la majiray waxay sideetan iyo labadii baryaha waa la isku riixriixo dadka north america ama xagga sare ku nool yurub iyo america waxay ohan jireen cudurka africa ka yimi oo weliba waxay yidhaaheen daayeerka central africa ku nool waa cudur ka yimi researchkaasi ma ruboobin inaguse waa ujeednay inuu ka yimid si kale ku yimid marka hore waxaanu ka ducayneynaa dadka cudurkaa qaba in ilaahay caafimaad ugu bedelo isagaa keenay awoodina kara innaga waxaa na laga rabaa waa dadaal inaynu dadaal dheeraada samayno maadaama qof bini aadmiya cudurkii ku dhacay oo qofkaasina u baahanyay taakulo xanaano ka warqabid ogaansho si kastaba marka loo eego adduunka kale inagu waxaynu ku jirnaa darajooyinka hoose intuu inaga halheelay meel hoose aynu kaga jirnaa hase haatee haddana waa inaynu lasii dagaalanaa haddii la yidhaha one percent weeye ama ka yar point nine oo kale lagu sheegay inaynu dad islaamay nahay aynu cudurkaas sidaynu u tirtiri lahayn aynu isku dayno geedkaaban iyo geeda deedka u korno ilahayna waa inala qabanaya ko dadka qaar si nasiib darro ugu dhacay dadka qaarna waa laga yaabaa inuu qofku faduusha galay isagoo cabihiisa ku doontay laakiin mid walba waanu ka ducayneynaa dadka dhalinta yarna waxaynu kula dardaarmaynaa inay ka waantoogaan wax kastoo cudurkaa h i v aids la yidhaaho anigu waxaan u bixiyay caateeye ragga af soomaaliga cudurkaa caateynaya dadka inaynu ka taxajurno maadaama dawadiisu adag tahay maadaama dhibkiisu badan tahay maadaama reerkaadii iyo qoyskaagii iyo caruurtaadii burburinayo in laga taxadiro oo marka horeba laga hortago diinteenna way noo sheegtay akhlaaqiyaadka ugu fiican way noo sheegtay inaynu shaaca ka qadno wadaad culimadaa arrintaa kusii fiican leh ilaahay wuxuu ina farayaa inaan xitaa haweenta meesha loogu talagalay meel kale lagala jimaacay ayuu na faraya diinteena nafara in halkaa wax weyn buu ku odiyo ku sheegay sidau khansiirka inoogu diiday oo cuduro badan laga qaado ayaa waxyaalaha kalena u inooga diiday marka weliba cuduradan lagu kala qaado galmada kaxan ay ahaayeen waktiyada qaarkood jabti baa timid waxaa timid cudurkan kale la yidhaaho syphilis baa yimid mid walba markii dawa loo helay markii dambe saddexdaa xaraf ee mushkilada abaa yimid h i v aynu maartay u sheegnay viruskaas oo dawadiis aada u dhibanta waa laga yaabaa adduunku hadduu sii dadaalo inuu dawadiisa helo laakin maxaa ka dambeynaya haddaynu sii wadno dariiqa xun mid kalaa imanayo kasii da taas waa ubal taadam waxaan maya dawada loo elimaayo marka waxaanu yeelaynaa dadkeena waxaan faraynaa in maxaa cudurkaas laga digtoonaado sidii looga fogaan lahaa looga fogaado inuu qofka ku dhaco qofku haleelana in loo naxariisto loo gargaaro wax kastoo bini-aadminimo ah loo fidiyo nooc kastay noqotay haday noqoto in la daaweeyo haday noqoto in la xanaaneeyo haday noqoto in lala kulmo lala sheekaysto oo laga ilaalinayo takoorka istigmada iyo discriminationku waa ta ugu xun oo morale qofka aada u dhaawacda waxyaalaha in laga ilaasho ayaynu maade bulshadeena faraynaa ilahayna marka waa inuu gelgelaya waxaynu ayaantii dhaweyd uqaybinay shan ama lix qaybood baynu uqaybinay baraarujintii awarenesskii iyo kahortag guud sidiisa horta waxoo dhan waa kahortag laakin bal kahortagii horta dadki in lagu baraarujiyo la wacyi geliyo xanuunkii markaa inta ku dhaco la daaweeyo la xanaaneeyo meel loo sameeyo loogu talagalay lagu daaweyn karo intii la daaweynaya ama daawad u socotay ama maxay tahay la xanaaneynayeen wuxuu baahaya xanaano badan oo gaara inaga markaa waxaynu uga abo inaynu ku samayno m n e labada xarafta balbalaanan ku qoray monitoring and valuation waa muhiim inaynu sida saxa u samayno haddii kale shaqadeenu yoo dhawi way cujeebaysa waxaa ku jira barnaamijka oo mar dambe gadaal laga soo daray d m t c oo antinatal careka soo imanayo hooyada u gudbinaysa ilmaha in halkaana gadaalkala lagu tala hadee hooyadii ilmihii markay ugudbinayso waa in marka horta hooyadii hooyo fayo noqotaa haddii cudurku ku dhacayna waa in si ahaada loo xamaaliyo intaa waxaan kaga baxaya t good runtii waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa oo bogaadin usoo jeedinayaa hay-adda wakiilka inooga ah programkan mashruucan pat puntland commission age commission oo runtii dadaal badan muujisay firfircooni badan muujisay weliba labadii sano u dambeeyey wax badan bay ka qabteen runtii barnaamijka barnaamijku isagoo aada u hugda ayaa xukuumadda cusubay timid kadib marka barnaamijka waxaa la yidhi waa inuu siduu yahay loo hirgeliya waxaa loo hoos keenay inuu hoos yimaado madaxweynaha dhan ee qaranka yani dal kasta madaxweynihiisa hoos yimaada ama ra-iisul wasaaraha ayuu hoos yimaadaa in yani awoodiisa kor loo qaado oon meelo hoose oo wasiiro ama meel kasii hooseeya lagu warwareegin ay yeelato awood iyo amar adag lagu fulin karo barnaamijka halka kusoo qaateen ahaa in maxay tahay v c t ga la dhiirigeliyo oo madaxa karsan ay ka qayb gasho waan ballan qaadayna haddii lahayda wasiirada dhammaan inay ka qayb qaataan si volunteera maxay tahay laydinku imaado hay-adaha ay khuseyso laboratoriska dadweynaha halkaa laga tuso inaan wax dhibaateysiin qofka inuu is ogaado inuu mar walba is ogaado xitaa waxaa dhici karta inuu kaaga yimaado dhiig maxay tahay meel fiican kaa gaaray weliba dadka caafimaadka ushaqeeya irbad yaroo ku durtay inuu kaa soo raaco adoo adigu shaqo qabanayo inaad adigii laga yaabo cudurkiiba inaad isku mudday oo halkaa wixii aad qabanaysay dhakhaatiirta waxbashoo kale hindidu markay ku fakato laga yaaba qofkan haduu qabay in cudurkiisa hooyadan dhiigga la siinayo waa lamid marka maxay tahay tacadirkaas iyo wada shaqayntaas waaynu sameynaynaa haddii ilaahayda kor ilaa hoos qof kastoo innaga inaga midana waxaan rajeynaynaa inuu u guntado sidaynu u tirtiri lahayn ama u gaabin lahayn cudurkaa isaga barnaamijku si fiican buu usoo socday saddexdii maalmood waan idinku hambalyeynayaa waxyaalo badan baa macluumaad badan baa la kala faa'idaystay wixii gaabis ahaa ama eraris ahaa ama maxay tahay dhaliil ahaa waa laysu sheegay oo saddexdii workshop ee ugu dambeeyey waxaynu ka faaidaysanay inay soo baxeen wixii dhaliil ahaa challenge maxay tahay waa waa maxay tahay waan ka faaidaysanay challengeska waxaa la rabaa marka si wax looga qaban lahaa dadku intay wax qoraan ayay meel iska dhigaan ficilki waa la rabaa ficilki inaynu la maarno challengeski faraha badnaa inu halkaan ku qornay inaynu ka daba tagno oo sanadki waa bilow aanay inagu qaadan saddexda bilood ee sanadka u horeeya inaynu ka guul gaadno inaanay inagu dhaafin baan rajeyneynaa ilaahayda waxaynu rajeyneynaa shaqadan iyada ah sida ay tahay inaynu u qabano oyna waxba kala hadin haddii aynu u qabano waa la hubaa sida agaasimaha guudna u sheegay eebaad inaynu ajar iyo xasanaadba ka helayno shaqada sayidkaada aynu u qabano oo niyad samiya oo maxay tahay volunteernimo ah oo kalsooni ah waxaan rajeyneynaa inaynu marka inaguna ilaahayna abaal kaga hello ummaduna ay noo mahadnoqday tilaabo wax wanaagsan bay qabteen hay-adihii arrimaha loo cuslaaday sida barnaamijku yahay saddexdii biloodba mar in la kulmo iyagu dhexdooda bishiiba mar bay kulmayaan taas shirar badan oo caalami waa jiraan midaanu anagii adadiji ka qayb galnay bishii september sanadkiina soo dhaafay oo loogu talagalay igad iyo inta badda caskulaasho oo dhan barnaamijkaasi waa barnaamij aada muhiim u ah runtii i o m lugweyn bay ku lahay hay-adda halkan waxaan uga soo jeedinaya ammaan ninkii wakiilka uga ahaa aad aad buu aad buu ushaqaynayey iyo intii kale iyana ka qayb qaadatayba waxa weeye contributionku aada u muhiim u yahay qofku waa inuu kusoo talagalaa inuu barnaamijkaa wax ku darsado contribution inuu ka geysto marka waa contributionku waa muhiim mar walba inaynu contribution ka geysano barnaamijyada caynkan oo kale ee culculus waktigu waa iska dheer yahay shaadarka waan ku dheeraaday waxaan idinku hambalyeynayaa mar kale sidii fiicnayd uga soo qayb gasheen sidii aada u doodeen sidii aada isugu soo gudbiseen wax alla wixii aqoonaya nin walba ninka kale qabay iyo sidii loo dooday baan idinku hambalyeynayaa waxaan idin rajeynayaa intiina gobolada furbo ka timid iyo inta meelaha dhowdhow ka timid ba safar wanaagsan iyo insha allahu tacaala waktiga waktigiisa inagoo nabada inaan isku soo noqono wabilahi tawfiq